socdo inaan si waadix ah ee aan rurfadhiisto golaha wasiirada ugu dhex sheegi doono horeyna waa ugu sheegay uguna warbixiyey ninka la yidhahda wasiirka arrimaha gudaha oo halkaani yimid uu ka hadlay anna hadduu alaha wada ogolaado waan ku celinaya waan ka hadlayaa hase yeeshee arrintaani waxaad moodaay ayna tahayba sideedaba in heer gobol ay ka weyn tahay gobol wuu dadaalay waxbuu qabtay iyo ciddii gacan ka siisay iyo tuulooyinkiisa iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexeba laakiin inay meesha u baahan tahay gacan dawli haddii meeshaan iyo dawladda aysan wax ka qabanin wax kasoo deganaa ma jirto dawladda iyadaa gacan weyn adduunyadada kale hala kaa shaqo ayada ha isu xilqaanto meeshaan waxay u baahan tahay in dawli gacanta ay ku dhigto